halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban herarkamiyada geeska africa iyo internet-kood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa isniin lixda bisha noofembar labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamkuna waxaa idiin soo jeedinaya sahre ciidlo nuur iyo xuseen barre aadan
qodobada idaacadda ayn ku helina waxaa ka mid ah
nimankan daacish taliyaada meesha keliya ay joogaan waa buurahan calmiskeeda oo bariga boosaaso tira ahaan oo ka kooban yihiin shabaabka iyo buuraha calmiga ku jira laakiin anaga cadow ahaan mina ma fudaysan oo sughayo mid weeye waa laba cadow susi baanu ula dagaalamaynaa isku fikir ayaana ka aaminsannahay hadda mama kala sukeen qolo fiican iyo qolo kamida ma jirtee kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo v o e da uga warramay duqayn xagga cirka ah oo maraykanku la beegsaday koox ka tirsan isis oo la sheegay inay ku sugan yihiin meel ku dhow magaalada boosaaso waxaa kaloon idiin haynaa shir lagaga hadlayay nabaad guurka deegaanka ku dhaca oo iyo ka hortagga jarista dhirta oo lagu qabtay magaalada jabuuti
iminka markay dhulku aad u kululaaday biyola'aan baa dhacday biyihii la'aantii waxay keentay in dhulkii uu bilaa macdantii noqday dadkii beerihii ayaa sidii waagii ugu soo baxayay ugu soo bixi waayey marka anagu waxaan u waxaynaa waxa la yhahda kombostash marka waxa weyshin waa nafaqo dhulkii nafaqa la siinayo siduu nafaqadii ay ceedceeddu ka qaaday robli'du ka qaaday sida loogu soo celiyo
qodobada kale ee aanu idaacadda saaka iyo caalamka idinku hayno waxaa ka mida kenya iyo jina oo kala saxeexday mashaariic maalgelin ah iyo lacag dayna oo ay kenya ka heshay dalkaasi shiinaha ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka
nin la rumaysan yahay in laga eriyey ciidamada cirka ee maraykanka ayaa rasaas ku furay kaniisad ay dad badani ku cibaadaysanayeen oo ku taalla magaalada san antonio ee gobolka texas ugu yaraan lix iyo labaatan qof ayaa ku dhintay in ka badan labaatan qofna oo kalena waa ay ku dhaawacmeen weerarkaasi oo loo geystay kaniisad ay ku sugnaayeen dad da-doodu ay u dhexayso shan jir ilaa iyo labayo toddobaatan jir oo axaddii shalay ninka weerarka geystay ayaa isaguna dhintay weerarka kadib ilaa haddana lama garanayo sababta ku kaliftay inuu dadkaasi weerarka ku qaado hay-adaha dembibaadhista iyo kuwa baadha daroogada ayaa weli ku howlan baaritaano la xidhiidha eedeysanaha dhintay madaxweynaha maraykanka donald trump oo ku sugan dalka jabaan kuna guda jira socdaal uu ku marayo shan waddan oo ku yaalla qaaradda eshiya ayaa falkaasi ku tilmaamay mid shaydaan soo abaabulay dhibanayaasha halkaasi ku dhintayna u duceeyey
warbaahinta dowladda sacuudiga ayaa sheegtay in militariga dalkaasi ay ka hortageen gantaal nooca balastikada ah oo laga soo riday dhinaca dalka yeman gantaalkaasi oo nooca ridada dheera ayaa la sheegay in lagu bartilmaameedsanayay gegida diyaaradaha caalamiga ah ee boqor khaaleed international airboard oo ku yaala waqooyiga galbeed ee magaalada riyaad kooxda xuutiyiinta oo dalka iiraan ay taageeraan ayaa sheegtay in iyagu soo rideen gantaalkaasi oo ay la beegsanayeen gegida diyaaradaha magaalada riyaad dowladda waddanka sacuudiguna waxay sheegtay inaanu wax khasaare ah geysan gantaalkaasi oo ay ciidamada militarigu waabiyeen aqalka cad ee maraykanka ayaa la sheegay in uu madaxweyne donald trump uu khadka telefoonka kula xidhiidhay boqorka sacuudiga isaga oo iiraan ku eedeeyey inay taageerayso kooxda gantaalahaasi soo ridaysa
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa waraysi gaara uu siiyey laanta af soomaaliga idaacadan v o a waxa uu ku sheegay in hogaamiyihii kooxda daacish ee soomaaliya cabdulqaadir muumin uu ka badbaaday weerarkii ay jamcihii maraykanku ku qaadeen buuraleyda gobolka bari madaxweynaha puntland ayaa v o eda u xaqiijiyey in weerarkaasi lagu bartilmaameedsaday cabdulqaadir muumin xogta ay ka heleen hay-adahooga amniguna ay sheegayso inuu ka badbaaday weerarkaasi madaxweyne gaas waxauu khadka telefoonka ugu waramay haaruun macruuf
walaal anagu horta informationka aan hayno waxa weeye in laba maalmood isu xigta meesha la duqeeyey oo ciidamada maraykanku ay duqeeyeen warkaan haynaahi annaga hadda yani information gaar oo nala qaybsadaan ma jireen waa public informationka waxaan haynaa iyo hadda hay-adaha iyaga intelligence ay noo sheegeen waa gartay dadka la bartilmaameedsaday iyo maxaad ku ogtihiin iyo xaaladooda duqeynta kadib
daban sideedaba dib nimankani haddaysan known targets aysan haysanin ima duqeeyaan oo dad bay gaar ay raadiyaan meeshaas ama shabaab baa jooga ama isis baa joogta kuma duqeeyaan badanaa de waxay ka dheeraadaan wax collateral damage in meesha ka dhaco dabcan nimankan sharwarayaasha meesha jooga iyo cabdiraai ninka la yidhaahdo ugu wan yahay ninka la yidhaahdo cabdiqaadir muumin un bay raadinayeen iyagaa targetka yahay magarata marka sida kule hadda aan xogta ku helayana waxaan u leeyahay weli noolyaha usan dhimanin waa gartay marka inuu targetku isagu ahaa iyo inuu noolyuhun dhimanin intaas waa laydin xaqiijiye ahe intaas waa iyagoo de iyagoo de war ayna macluumaad ay nala qabsadeen ma jirta waxa weeye waa macluumaadkaan ka helayno hay-adaha iyaga sirdoonka waa gartay intuu weerarku uusan dhicin dabcan waxaa jiray dhowr weeraroo ka dhacay magaalada boosaaso oo ay iyagu sheegteen mas-uuliyaddeeda marka weerarkan duqeynta lagu qaaday ma waxay la xiriirtaa weerarada boosaaso mise awood soo kordhaysa oo halis ku ah gobolka dhan iyo soomaaliya ayaa kasoo socota meesha
sanadkan bilowgiisii madaxweynaha maraykanku wuxuu dabciyey shuruudihii duqeynta ay dadka yani layahdo targetka ay raadsanayeen muddana dee hadda waqooyiga soomaaliya waa markii horreysay oo hadda ay sameeyaan waayahan dabcan waxay badanaaba koonfurta ayaa oo shabaabka dee ugu badnaa ay hawlaha ka fulin jireen marka dabcan daacish waa waa cadow soomaaliya weeye waa cadow rijinka weeye waa cadow internationala marka meel kastay joogaan oo shidbo ka wadaan dee in la taargadgareeyo oo la laayo ama madaxdooda ama dadka dhibka wada dabcan waa waa waa shaqooyinka dee waayaha damben ay ku mashquulsanayan nimankaasi waana annagu haddaan puntland hea soo dhaweynayna waa garta hadda labadaas furimoodba idinka muddayda ku furnaayeen shabaab iyo qoladan daacish taabacsan maxaan ku idhaahdaa halistoodu ma isku mid ba mise way kala badan yihiin
de nimanka waa cusub yihiin tir ahaan oo ka kooban yihiin de shabaabka iyo oo golaha caalamiga ku jira laakiin anaga cadow ahaan nina ma fudaysan loosukahay mid weeye waa laba cadow isku si baanu ula dagaalamayna isku si baan uwajahaynaa isku fikir ayaana ka aaminsanahay hadda nooma kala sokeyaan qolo fiican iyo qolo xumina ma jirte cadow labadaba ummadda soomaaliya dhibtooda u taagan weeye marka soomaaliyana dee nimankan daacish taliyaada meesha keliya ay joogaan waa buurahan calmiskeeda oo bariga boosaaso marka cid kastoo dee hawshaas wax ka qabanaysa oo nagu taageeraysan waan soo dhaweynayna tiradoodu intey bay laeg tahay xubnahan daacish ee buuraha calbari jooga intaa idinka ogtihiin ma macluumaadkaas mid hadda mid hadda anigu aan aan idaacada kasii dayn karo ka oran kara maha waay su-aasha igu dambaysa waxaad ku heshiiseen in aad guluf wadajiro midaysan aad ku qaadaan al-shabaab inkastoo inaad daacish soo qaadin laakiin haddana waxaan qiyaasayaa inay iyaguna aysan ka nabadgelayn gacantiina haddii aad maaragtay fursadda u heshaan marka al-shabaab aynu ka soo qaadna waxaad ku heshiiseen inaad si midaysan u weerartaan arrintaasi ma kula tahay inay dhaawac weyn u geysan karta al-shabaab mise waxa weeyaan handadaad iyo hadallo kale oo cusub oon loo hayn awooddii milatariya lagu fulin laha aka hawshaasi waa anagu dhiteelka waxaa la isla qaatay in cadowgan isku meel looga soo wejeysto isina loola dagaalamo madaxweynuhu de wuxuu iclaamiyey in danaaga lala galo laakiin waktiga iyo timeka iyo cidda iyo farsamada waa hawla milatary moogta ciidanka waxaa u taallaa marka anigu waxaan aaminsanahay nimankan haddii somaali isku qulub noqoto isku fikir noqoto isku niyad noqoto isku sina loola dagaalamo dee awood iyo tabar haddii intaas ay runta iyagu ay ay kaga badbaadaan oo isaga celiyaan ma ay lahaa laakiin dadka soomaaliyeed baa rabaa moogtahay inay qulubtooda isku noqoto inay isku aragti ka noqdaan inay u midoobaan intaas haddii la helo shabaab iyo daacish iyo iyo cid kaloo soomaaliya dhibku haystaba waa lasaga fillaan karaa
madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo khadka telefoonka ugu warramayay xaruun macruuf halkaad kala socotaana waa v o a
magaalada jabuuti waxaa lagu soo gabagabeeyey shir lagu xoojinayey dadaalka loogula tacaalayo isbeddelka cimilada iyo ka hortagga nabaad guurka deegaanka shirkan waxaa soo qabanqaabiyey ururka dalka jabuuti ee xooga amaba xagga daryeelka deegaanka qaabilsan ee magacooda loo soo gaabiyo loo yaqaano jabuuti nature iyadoo ay kasoo qayb galeen ururada deegaanka ka shaqeeya ee ka jira dalalka geeska afrika sida etoobiya kenya suudaan south suudaan iyo somalilan qaar ka mida ka qaybgalayaashii ayaa wariyaha v o eda jabuuti uga waramay kulankaasi iyo wixii ka soo baxay cabdilaahi xuseen cabdalla baa layihahdaa macalin baan ka yahay jaamacadda marka xagga kemistriga ayaan dhigaa dadka iminka markay dhulku aad u kululaaday biyola'aan baa dhacday biyihii la'aantu waxay keentay in dhulkii uu macaankii uu ka dhammaaday marka dhulku markuu bilaa macaan noqday dadkii ha macdantii bilaa macdantii noqday dadkii beerihii ayaa usoo sidii waagii ugu soo baxayay ugu soo bixi waayey marka anagu waxaan u waxaynaa waxa layihahdaa compostash marka waxa weyshin waa nafaqo dhulkii nafaqo la siinayo siduu nafaqadii ay ceedceedu ka qaaday roblidu ka qaaday sida loogu soo celiyo marka dadkan beerahoogii sidii waagii u ahayd unu sii noqdo amba u sii bato waxay kaloo ka mida wax laydhaa cookstof marka ingilishka lagu yidhahdo fuqa milyuqi baa lagu yhahdo luqadda faransiiska marka waxaa weeshin dadkan waxay ku karsadaan geedaha ayay jijabiyeen iyay googooyaano marka iyo dheriga ku karsadaan marka waxay keentay inay geedihii markaan jijabi kada waxaan wax fiican maaha u fiican maaha klimatka waxaan geedaha la jijabinayo dhulkiina uma fiicno iyagiina waxbuu waxunbuu waxunbuu yeelayaa marka waxaan la idhaahdo wax fura milyoregan waxaa weejin waa shoolad oo kale shoolad laakiin u baahnayn wax waxaan lagu shidaalkan lagu shidayo uma baahno wax lacag iyo waxay ka galaso qoryahay isticmaalayeen bay isticmaalayaan laakiin intii badneeday qoryihii badnaa isticmaalayeen geedihii badnaa la googoynaya inka aad uga yar ayay isticmaalayaan intaa yar baa ku filnaanaysa oo u karinaysa dherigoogii duhurkii iyo hameenkii subaxiiba qoryihii badnaa isticmaalayeen inka yar ay isticmaalaan maxaa keenaya markii hore markay markay shidaan qoryaha meel kooban kumay shideen meel iska furan buu iska ahaa marka hawadan baa cunaysay baalkii dabka dabka aad u kicinaysay marka qoriga degdeg buu dhammaanayey qoryo badan bay shidaysay degdeg buu dhammaanayay qorigii iyo shooladiiyo baalkii aan dheriga weli karsamayn marka iminka meel yaroo xidhan maanu waxaan furamirog waa xidhan tahay marka kuleelkan iyo nerjigan ee iyagu deponsenayaan maaha ku kala baxsan waa ku meel ku kooban ku koobanoo marka dheriga zayn ugu karinaya moofadii yareed oo kale moofadii yareed oo kale unbuu eegyahay baal cabdirashiid cali faarax waxaan ka socdaa somaliland gaar ahaan waxaan ka socdaa organisationka la dhahdo barwaaqa flotter organization b v o shirka marka la eegana waxaan u matelayaa marojix landscape runtii cashiro qiimo badanoo ku saabsan isbeddelka cimilada iyo si loola tacaamul lahaa iyo cimilada si wax looga qaban lahaa iyo si looga shaqayn lahaa waxaanu dabada ku hayaa mashaariican ka wadno waddamada aan kuusoo sheegay somalilan soomaaliya kenya south sudan iyo jabuuti iyo etoobiya qolo waliba marka ay gaarkeeda wado iyadoo laga wada shaqaynaya markaa isbeddelka cimilada
bal waxaad nooga warantaa hawlahan oo kale maxaad dana ugu jirta somalilan markaad imika halkan aad kala baxdaan somalilan maxaad kula noqonaysaan iyada oo guud ahaan isbeddelka cimiladu uu saameyn ku leeyahay adduunka gaar ahaan geeska afrika runtii ahna aqoonteedu mid imika ma garanaysaa ay nagu yar tahay gaar ahaan waddanka somalilan waxyaabaha imika aadka looga hadlana uu ka mid yahay ka shakhsi ahaan iyo ka urur ahaanba kolley waxaanu ku dari doonnaa aqoontii kale socotay iyo waayaragnimadii looga baahnaa cimilada isbeddelka cimilada cashiradaan halkan ku baranana waxaanu kula noqon doonaa waddankaygii taasaanu markaa ku magaranaysaa dabiqi doonnaa ayaanu ku fulin doonnaa sidii aanu markaa isbeddel ugu samayn lahayn somalilan waxaynu ognahay dhibaatooyin fara badan dabcan keligeed maaha waddamada degmadoo dhan bay saamaysay waa dhirtan la jarayo ee dhuxusha laga shidayo marka arrimahaasoo kale waxaad ka qabanaysaan dhibaatooyin fara badan ayaa deegaankaay ku keenaysaa welibana xaggan isbeddelka cimiladeed carabka ku dhufatay
waa runtaa weye isbeddelka cimiladu ballaaran yahay goynta dhirtoo kale waxyaabaha ka midka ah in isbeddelka cimilada ay keento ama ay soo dedejiso ama dhibka weyn ku haya runtii waxyaaba badan baa laga qabtay oo de wasaaradda deegaanka iyo khayraadka dabiiciga runtii kolley waxyaaba badan bay somalilan ahaan ka qabatay organisathanada ama ururada wadaniga iyo kuwa internationalka ah ka shaqeeya wadankuna runtii wixii kala message ka shaqeeya wax badan bay ka qabanayaan waxaanu filaynaa in markaa bal hab kale oo lagaga bixi karo dhibkan dhirta la goynayo maadaama dhirgoynta ay keenayso cimiladii oo isbedelaysa ama xaalufin ay keenayso in insha allahu laga fikiro bal wacyigelinta dadka ka warrama iyo baraarujinta dadka la baraarujinayo xagga dhirtan dee la goynayo
runtii wacyigelin fara badan baa ka socota iminka wadankii dadkii waxay soo fahmayaan in haddii geedka la waayo nolosha qayb ka mida la waayi karo geedku inuu yahay wax ilaahay ugu talagalay oo cunto ah oo uu iyaga ku tiirsan yahay marka imika wacyigelin badan baa socota ka organisation ahaan oo kale waxaanu samaynaa wacyigelin fara badan oo ku saabsan markaa sidii aan dhirta loo dabarjareen tusaalahaan oo kale waxaanu samaynaa in aanu meel dhirta lagu xanaaneeyo ooanu samayno dabeetna dhirtii dhaladka ahayda waddanka iska lahayda indigenous trees waxaan ladhahdaa ama dhirta dhaladka ah ee waddanku iska lahaa sida quricii galoolkii sogsogtii oo kale in dib loo soo celiyo marka dhirtaa waxaanu dib ugu sii qaybinaa dadka communityga ama dadka si ay markaa u beertaan oo geedkii hore ee baxay geed kale lagu bedelo marka waxaan isticmaalaa hays ladhahdo geed beer ama geedkii baxay geed ku bedel mashaariicda caynkan oo kale markaad eegto kulama la iskugu yimaado waddamada degmadu ay ka qayb qaataan iska kaashadaan waxyaabaha ka soo baxa saamayn intee leeg bay ku yeelan karaan dadweynihii ku noolaa degmooyinkaasi kala duwan
runtii marka sidanoo kale la isugu yimaado ee dhowr waddanoo kala duwan isku yimaadaan waddan walba dhib baa ka haysata xagga isbeddelka cimilada aqoontaa la iswadaarsataa marka waxa waddan haystaa waxa laga yabaa inaan waddan kala haysan ama uu ku iman doono waxa kan haysta siduu u xaliyo kale kana uu kaga dado sidii u xaliyey dabeeto hodhow wuxuu qofki noqonayaa isagoo oo markaa aqoon kala duwan sita iyo aragnimo kala duwan oo tusaalahaoo kale waxa imika soodaan isbeddelka cimilada soodaan ka dhaco kale iyo siday u xaliyeen markuu iga warrama amaan iswadaarsanno waxaan aniguna dabaqaya waddankaygii runtii markaa waa iswadaarsi aqooneed weeyerabadaan muuse v o a jibuuti aad ayuu mahadsan yahay ramadaan muuse oo warbixintaasi nooga soo diray jamhuuriyadda jibuuti halkaad kala socotaanna waa v o a
dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a washington dowladda kenya ayaa ka heshay dalka jina lacag amaaha oo qadarkeedu dhan yahay saddex boqol iyo konton bilyan oo dollar oo lagu ballaarinayo mashruuca siliga xadiidka ah ee dalkaasi wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan waamurahaasi ku eegayo nooga soo diray magaalada nairobi
dowladaha kenya iyo china ayaa ku heshiiyey maalgelinta wejiga ugu dambeeya ee mashruuca loo yaqaano standard gage railway ee lagu soo gaabiyo s g r oo aslig xadiidyada laga soo bilaabay dhowrkii sane lasoo dhaafay magaalada mombasa soona gaaray nairobi in lagu baahiyo qaybo kale oo ka mida galbeedka iyo gobolka yansa gaar ahaan magaalada xarunta ee kisumu shirweynihii kaabayaasha caalamiga ahaa ee dalka jina lagu qabtay bishii mey ee uu ka qayb galay madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta ayaa lagu ballaariyey qorshaha wejiga saddexaad ee s r g ga ama mashruuca silig xadiidyada ee waddanka kenya oo lagu kordhinayo qiyaastii saddex boqol iyo konton bilyan oo ka mida mashaariicda cusub naivasha iyo kisumu waa lugta ugu dambaysa marka la eega mashruuca s r g ga ay iska kaashanayaan dowladda china iyo kenya oo ay ku baxayso ilaa iyo siddeed boqol oo bilyan sida uu sheegay wasiirka gaadiidka ee waddanka kenya james majaria oo dabayaaqadii toddobaadkan isagu kulan la yeeshay mas-uuliyiin ka mida madaxda sarsare ee maalgashiga dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha u qaabilsan waddanka china gaar ahaana mashruuca s r g ee silig xadiidyada casriga mashruucan ayaa waxaa la sheegayaa inuu qayb ka yahay barnaamijyada lagu kordhinayo wax dibadu dhoofinta iyo soo waaridaadka dibadda ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano exim oo ka mid a mashaariicda ay sida weyn u hirgeliyaan bangiga loo yaqaano bank of china kaasi oo sheegay in laba weji oo ka mida mashruuca silig xadiidyada horey loo dhameeyey sannadihii aynu ka soo gudubnay islamarkaana ay isbarbar socdaan kuwa dadka qaada iyo kuwa xamuulka oo si weyn haatan dadka baayac mushtarka ay u soo dhoweynayaan hay-adda waddooyinka iyo buundooyinka ee waddanka china ee markaa lasoo gaabiyo loo yaqaano c r b c ayaa waxaa iyadoo ay sheegtay qandaraasyadii ugu dambeeyey inay soo afjareen magaalooyinka mombasa nairobi iyagoo haatan wejiyada naivasha iyo kisumana sheegay inay sii ballaarinayaan islamarkaana siri xadiidyadu ay fududayn doonaan howlo fara badan shanta sane ee soo socota inkastoo sanadkii kun sagaal boqol iyo soddomeeyadii si weyn loogu baahiyey gobollo badan oo ka mid a dalka kenya sirgaxadiidyada ama tariinada haddana waxaa muuqata birihii oo sii dabargo-aya oo haatan ay dadku dalbanayaan in dib loo soo nooleeyo gaar ahaan meelaha wax soo saarka waddanka sahlaya oo ay tariinadu qayb weyn ku leeyihiin shirkadda qandaraaskan fulinaysa ee china ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano c r b c ayaa haatan waxa ay gunaanadkeeda ku jirtaa lix kilomitir oo maxado dhulka hoostiisa markaasi tariinadu ay ka dusayaan deegaanka embulbul oo goon ka tirsan waana tii ugu horreysay farsamo ahaan laga hirgeliyo qaaradda africa marka laga reebo dalka south africa gaseexse wareere v o a nairobi
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waa kan maxamuud mascade
runtii waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha haddii aan ku bilaabo kulamadii xalayto ugu dambeeyey horyaalada qaaradda yurub kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba ayaa hal iyo eber kaga badisa kooxda crystal palace manchester city waxa ay dharbaaxday kooxda kubadda cagta ee arsenaal oo saddex iyo hal ay ugu awood sheegatay ciyaaryahan franka debroyn ayaa qaybtii hore ee ciyaarta gool aad u qurux badan u saxiixay kooxdiisa kubadda cagta ee manchester city waxaana arsenaal qaybtii dambe ee ciyaarta ay dardar la soo gashay inkastoo aanay u suuro gelin in ay gool bareejaha ciyaarta keensato hase yeeshee ciyaaryahan sergio guero ayaa gool rigooraha u dhaliyey kooxdiisa manchester city kaasi oo taageerayaashii weliba macallinka ciyaartoyda kooxda arsenaal ay muran ka keeneen iyagoo u arkayay rigoorahaas inuu ahaa mid aan saxnayn kooxda kubadda cagta ee arsenaal ayaa la timid gool kadib markii ciyaaryahan lakazet oo ciyaarta gadaal ka soo galay uu gool u saxiixay ciyaaryahankaasi oo macallinku aanuu safin qaybtii hore ee ciyaarta waxaana taageerayaal fara badan ay ku doodayeen sababta keentay in macallin arsen wenger ciyaaryahankii uu ka soo bixiyey lacagtii ugu badnayd abidi ciyaaryahan uu ku soo gado sababta u ciyaarta ugu bilaabi waayey si kastay noqotaba noloshii ku soo noqotay arsenaal waxaa goddar ku sii riday markii ciyaaryahanka ee gadaal ka soo gelisay kooxda manchester city ee hesus uu gool shabaqa ku taabtay kaasi oo haddana isna muran ay ka keentay kooxda arsenaal kadib markii ciyaaryahan silfo banooniga soo dhigay oo u ekaa nin ofside ahaa marka kubadda la siiyey si kastoo noqotaba arsenaal waa loo awood sheegtay waana iska caado markay kooxaha waaweyn ka hor timaado in sidaasi loogu durduriyo muran kastoo ay keentana waxaa markhaatima doonto ah in saddex iyo hal loogu awood sheegtay hase yeeshee kulan aad u xiise badan oo labada kooxoodba ay banooni heer saraha soo bandhigeen inkastoo jelsea gacan sarraysay ayaa waxa uu dhex maray manchester united iyo chelsea waxaa lagu ciyaarayay garoonka stanford bridge magaalada london waxaana inta badan kooxda chelsea ay ahayd weerar ku sii jeeda manchester united kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa macaalinkoodu waxa uu ciyaarta ka saaray oo aanu xitaa kursiga kaydka soo fadhiisanin ciyaaryahan louis kaasi oo uu saaray taraboonka amaba taageerayaasha uu dhex geliyey waxaana taasi ay dad fara badan keeneen iyadoo laleeyahay macallinka iyo ciyaaryahan david louis waa ay isdagaashan yihiin oo macallinka sidaa darteed ayuu ciyaarta kaga saaray waxaana suuro gashay in macallinka ciyaarta kadib markii la waraystay uu sheegay in ciyaaryahan david louis haddii uu doonayo inuu ka mid noqdo kooxda uu wax ka bedelo qaabka uu ciyaarayo islamarkaasina uu noqdo nin diyaar u ah inuu kooxda kasii mid ahaado si kastoo noqotaba maqnaashaha ciyaaryahan louis kooxdu uma aanay dhutinin oo hal iyo eber ayay kaga badisay kooxda manchester united ciyaaryahanka ay dhowaantan soo iibsadeen murata ayaana goolka guusha u saxiixay kooxdiisa kubadda cagta ee chelsea sidaasina manchester saddex dhibcood ayaa laga qaatay taasi oo fursad siisay in kooxda manchester city ay sii dheeraysato kulamadii ay ka sarraysay kooxda kubadda cagta iyo dhibicihiiba kooxda kubadda cagta everton ayaa iyaduna waxay saddex iyo laba ku dhufatay kooxda watford ciyaartaasi oo mar ahayd labiiyo labo bareeja ayaa kooxda everton waxa ay heshay gool ka guusha u sakeenay inay kooxdu gaarto hase ahaatee ciyaaryahan u ciyaara kooxda kubadda cagta ee watford oo rigooro loo dhigay ayaa nasiib darro rigoorahaasi khasaariyey waa wiilka la yidhaahdo tom cleverley oo isagu berisamaadkii u ciyaari jiray kooxda kubadda cagta ee manchester united hase yeeshee ciyaaryahankaasi waa uu khasaariyey kooxdiisa umaanu suuro gelin inuu wax bareejaa xitaa u keeno haatanna haddii aan jaleeco horyaalka waddanka talyaaniga kulamadii xalayto la ciyaaray waxaa ka mid ahaa inter iyo torino bareeja halyaal ayay ku kala tageen kalyari waxa ay labiyo hal kaga badisay helas verona kieva veronana eber iyo eber bareejaha naaboli ayay la gashay fiorentina gurigeeda lagu dharbaaxay oo rooma ayaa afar iyo laba kaga badisay yuventus oo ay guulaysatay oo benevento ayay waxay kaga badisay labaiyo halalka laziyo iyo udinese ciyaartii dhex mari lahaydna la joojiyey oo la hakiyey atlanta iyo isbaal oo wada ciyaarana hal iyo hal bareejo ay ku kala tageen halka kooxda kubadda cagta ac milan ay labii ebar uga badisay kooxda sazulo waddanka sbainna isdhowr kulan la ciyaaray kooxda levante labiiyo hal waxaa kaga badisay hirona saltivigo saddex iyo hal waxay ku dharbaaxday atletica bilbao real sociedad tirata leeg waxay kaga badisay ebarfala realna malaga ayay quusisay oo laba iyo eber dusha u saartay real madrid guul ayay heshay kadib markii labadii kulan ee ugu dambaysay laga badiyey waxay haatan ku badisay saddex iyo eber oo las balmas ayay saddexdaasi gool uga guul heshay waxaana goolashaasi u saxiixay ciyaaryahanka la yidhaahdo isco oo goolashaasi mid ka mid a dhaliyey iyo marco insensio iyo weliba ciyaaryahan kazhamiro wiilka reer baraaziil ee qadka dhex uga ciyaara xulka qaranka ee baraaziil ee kooxda kubadda cagta ee real madrid dhegeystayaal inta ayaan kusoo gabagabaynaya xubinta ciyaaraha tan iyo kula dambe waa mascad weydi
aad ayuu mahadsanyay maxamuud mascade oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinayay haatan aynu ku wadanasano codka fanaanka maxamed b k iyo heeskiisii jawharad
qofkurabay kaajeesiyo mabagayo ku joogsiye tamashadu badhaadhiyo waxay tahay jannoo kale qofku jecelaado jecel qofkurabay kaajeesiyo mabagayo ku joogsiye jamashadu badhaadhiyo waxay tahay jannoo kale oo ku jecelaado jecel aniguna aniguna jaleecada gistadiga jirtaabay indhaxaygu jiriya iga dhaari jiifkana qofka la nigi maseexde aniguna aniguna jaleecada gastadiga jirtaabay indhaxaygu jiriya jiifkana qof jelani ma seexde
heestaasi maxamed cabdi b k iyo weliba ereyada xasan daahir weersame waxay ugu dambeeyeen idaacaddayadii subaxnimo intaynu mar kale kulmayno waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
badbaadjaadan bogga kuugu joojo jago waxaad kuu leedahay meelaan hortaa jire weli jaanta soo dhigin kugu joojo jago waxaad kuu leedahay meelaan hortaa jire weli jaanta soo dhigin